bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha abriil sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay ku dileen wariye ka shaqaynaya gudaha magaalada baydhabo iyo xaaskiisii habeenkii xalay ahaa ka gadaal weerar ay ku qaadeen gudaha gobolkaasi deegaanka uu ka deganaa oo lagu magacaabaya bardaale waxaana wararku ay tilmaamayaan in xaafadda lagu dilay wariyaha saaka ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabasugidda iyo booliska ayagoona halkaasi ka wada baaritaano ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxaha falka dilka ah ka dambeeyey kooxaha weerarka ku qaaday guriga uu magaalada baydhabo ka deganaa rabbinaxariistii jannaha ka wareebaya daa'uuda cali iyo xaaskiisa ayaa waxaa la sheegay in laamaha ammaanka ee dowladda aysan weli ku guulaysan inay gacanta ku soo dhigaan ayadoona sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada baydhabo arrintan ay si aad ah u cambaareeyeen kuwa oo tilmaamay haatan inay ku howlan yihiin aaska loo samaynayo wariyaha iyo xaaskiisa ayagoo sidoo kalena oo ay sheegeen inuu jiro ruux kaloo isla xaafadaasi lagu dilay habeenkii xalay ahaa kadib weerarka kooxaha hubaysan ay ku qaadeen wariyahaasi waxay sidoo kale sheegeen inay sugayaan in cadaaladda la horkeeno ragga falka dilka ah ka dambeeyey sida uu ku warramay maxamed muxudiin xusni oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada baydhabo oo bahda warbaahinta la hadlayay
gudaha qolkii ay jiifeen xaafadda ayaa loo galay qolkii ay ku jireen xalay ay ku hoydeen wallaahi runtii hadda ma xaqiijin karno cidda ka dambeysay dilkaas laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed iyo ciidanka booliiska iyo nabadsugidda ayaa xilligan baaritaan wada annagana waxaan ku mashquulsanay haddaan wariyaasha nahay ee kuwa baydhabo jooga sidii wadahaas iyo xaaskiisa iyo qofka kale ee lagu agdilayba sidii loo aasi lahaa marka baaritaan ayaa socda sida booliiska ay noo sheegeen ilaa iminka waxaa dayna oo cidda dishay ee bahayno balse booliiska iyo maamulka meesha ka taliya ayaan ka sugi doonaa baaritaanka waxaa kasoo baxa laakiin waxaan aada u cambaaraynana haddii wariyaasha ay nahay dilka daa-uud cali cumar oo ka mid ahaa wariyaasha ku dhaqan magaalada baydhabo gaar ahaana ka shaqeynaya raadiya baydhabo in kooxo wax magarataa oo runtii damiirlaawayaala ay geysteen dilkaas maadaama qofka gurigiisa jooga oo xaaskiisa laga jooga in loo dhaco oo meeshaas si naxariis la-aana loo dilo runtii aad baan ugu xunnahay waana cambaaraynaynaa waa dhacdooyinka iyo ficilada gurcan ee saxaafadda lagu hayo marka runtii aad baan ugu xunnahay qabanqaabadaas aadkaa socda baydhabo markaan soo aadno ayaa wixii baaritaana booliiska iyo maxaa layihahdaa ka hadalkeeda ayaan geli doonaa aadna waa umahadsantahay shirkii wadatashiga iyo higsiga labada kun lix iyo tobanka ayaa ka furmay magaalada magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyadoo ay ka qayb galayaan maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka ah maamul goboleedyada koonfur galbeed puntland iyo sidoo kale jubbaland ayaa ku helinaya maamul dowladda federaalka ee soomaaliya ka qaybgalka shirka looga arrinsanayo aayaha iyo hirgelinta federaalisimka dalka soomaaliya iyadoona ay halkaasi goobjoog ka yihiin mas-uuliyiinta maamuladaasi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo lagu wada halkaasi muddada uu soconaya in laisla gorfeeyo sida ugu habboon ee loo wajihi karo in la hiigsada sannadda labada kun lix iyo tobanka doorashooyin ka dhaca gudaha dalka soomaaliya isku dhafka lagu sameynaya ciidamada qaran ee la doonaya in loo dhiso soomaaliya oo kal hore ay ku dhawaaqday dowladda federaalk iyo ajandayaal kaloo la filaya in shirka looga hadla muddada uu soconayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba cishaa ku qaadanaya magaalada garowe asagoo wada hadal kala la arrinta ku aadan isku dhafka ciidamada iyo hirgelinta federaalisimka mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya kuwa uu habeenkii xalayha kulamo uu kula qaatay gudaha magaalada garowe shirka oo maanta ka furmay waaxda caafimaadka ee magaalada garowe ayaa waxaa la sheegay in looga hadli doono ajendayaal dhowr oo ay ugu horeeyaan isku dhafka ciidamo qaran oo loo sameeya soomaaliya iyo sidoo kale higsiga labada kun lix iyo tobanka si doorashooyin ay kaga dhacan gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan u dhexeeyay iyo sidoo kale arrinta la xiriirta kumashika doorashooyinka maamulkaasi iyo dib u dhaca ku yimid iyadoona arrintaasi uu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda somalilan yunis biixi kaa oo ka warbixiyey sababaha keenay dib u dhaca doorashooyinka iyo halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda oo la hadlaya b b c da waxa uu sheegay xilli uu ku sugnaa magaalada oslo ee dalkaasi norway in ay meel wanaagsan u marayaan waa kulamo uu la qaatay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wadamada norway iyo sidoo kale talyaaniga waxa uuna sidoo kale tilmaamay in somalilan iyo soomaaliya wadahadaladii u dhexeeyay dib ay u bilaaban doonaan iyadoona la filayo in markan ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka sida hadalka uu dhigay istusnay oo waanu ku wada qanacnay in somalilan iyo soomaaliya oo keliya aynan waxba goyn karin in ay maanta gaadha heer beesha caalamka inay soo dhex gasho in wadahadaladii halkoodii ka bilaabmaan iyadoo dhex laga yahay oo dawlado fara badan oo xiisaynaya inay wadahadaladani guul gaadho oo laga wada hadlo mustaqbalka somalilan iyo soomaaliya iyo sidii loo kala tegi lahaa dowladda somalilan kuma shaqa lahaa arrimaha electionka alamaha electionka beesha caalamka waxay u xilsaartay waxaa la yidhahda national election commission ayagaa maalgeliyey ayagaa tababarka sameeyey annaku waanu doorashadoodii waanu ka qayb galnay in lasoo xulo ayagaa hawshan ka mas-uul ahaa ayagayna u taallay siday u goynayaan iyo wakhtigu dhacayo waxay keeneen marka maanta warkii ugu dambeeyey oo ah inay juun ka doorashadii la qabanayo ayagaana u xil saaraa mas-uuliyaddaasina mas-uuliyad national election commissionka la saaray ayana way ku wada qanacsan yihiin hawsha ay iyo mas-uulnimada iyo xilka iska saartay national election commissionku iyo dhawaaq ay ku dhawaaqday marka ay u arkaan inay suuragal u tahay in doorashadii la qabto
arrinta ayaa imaanaysa xilli kooxaha mucaaradka ee xisbiyada maamulka somalilan ka jira ay si adag kaga soo horjeeseen abwaha ku aadan muddo kordhinta xukuumadda ay u sameeyeen golaha guurtida ee maamulka somalilan iyadoona arrintaasi ay ka caraysiisay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi wararka ka imaanaya magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in saxiixayaashii maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ee qaybta ka ahaa heshiiskii magaalada muqdisho kal hore lagu gaaray ay gebi ahaanba kala direen guddigii farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ka gadaal shir jaraayid ay ku qabteen gudaha magaalada cadaado guddoomiyaha ahlu sunna wal-jamaaca iyo madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid wararka cadaada ka imaanaya waxa ay sheegayaan in haatan aanu guddi farsamo halkaasi ka jirin inkastoo guddigii farsamo ee halkaasi ay ka hadleen arrinta ayagoona tilmaamay in arrimahaasi ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin lanana socodsiinin sida hadalka ay u dhigeen sheekh ibraahim guureye oo ah guddoomiyaha lusunna wal-jamaaca oo ay kulanka wada qaateen cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa waxa uu sheegay in ka gadaal markii ay ku fashilmeen habsamu socodka shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya guddigii farsamo ay isla garteen in gebi ahaanba guddiga lakala diro beelahana lagu wargeliyey inay kaystaan xubno u matala guddiga farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduuda si halkiisii looga sii anba qaado samaynta maamul goboleedka loo samaynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya asigoo ku tilmaamayay guddigii hore ee farsamada inay ku tagrfaleen waxyaabihii looga baahnaa inay ka hirgeliyaan gudaha soomaaliya ama gudaha deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kuwaasoo u bilaabay inay haatan bilaabeen isxigsiga dadka qaar ama musharaxiinta qaar ee ka qaybgalaya halkaasi ama ku sugan
wadatashi aan isugu nimid odayaasha dhaqanka beelaha mudug galguudaga iyo saxiixyaasha mudugba waxaanu ku caddaynay oo maantayto aanu halkaas ka sheegnay guddigii farsamada ee waagii shaqada aan u dirsannay markii ay gudan waayeen shaqadii aan u dhimanay oo ay bilaabeen shaqa aan loo dirsan in aan maantayto laga bilaabo aynan u matelinin beelaha shaqadii loo dhiibtay iyo hawshii ay noo wadeenna aan kala laabannay oo xilkii halkaas aan uga qaadnay maanta laga bilaabana dadku iyo uu soo dooranayo dad ayaga matala oo wakiillo beelahooda ka ah qorshahaasaan isla meel dhignay waana isla qaadanay beelihiina sida qurasa badan bay u keeni doonaan dadkii u matali lahaa guddiga farsamo u noqon lahaa gobolada mudug iyo galguduud dhinaca kalena xubin ka tirsan guddiga farsamo gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi maxamed xaashi ayaa waxa uu sheegay inaysan arrintaasi soo gaarin ayna waxba kala soconin balse ay ka hadli doonaan marka la soo gaarsiiyo asigoo dhanka kala tilmaamay in heer gabagaba ay marayaan keenista odayaasha soo xulaya ergooyinka ka qaybgalaya samaynta maamul goboleedka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya asigoo dhinaca kalena ka dhawaajiyey inay been abuur tahay warar muddooyinkii lasoo dhaafay laisla dhex maraya oo sheegayay in ayhan qarash la-aan ama waxyaabihii loogu talagalay inay ku socodsiiyaan socoshada shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ay guddiga weli gacantooda soo gelin arintaas kulley ani weli ma arag markaan aragna ama ana guddigeena soo gaarto baa wax ka dhihi doonaa july saa hadda aragna in wax ka warqabna midna maaha sababtoo waqti badanaa u haray haddana bilow waayo had waxaan sugaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo ma inaa odayaasha hareyno hareynta odayaashii hawshiyaa socoto marka wax dhibana ma qabno marka kulley markii odayaasha hareyno shaqada socoto waa arki doontaa july mana dhowo shaqada hadda bilow ta hadday bilaabato ma dhowo marka inta socon doonto lama qiyaasi karaa shacasha ugu talagalnay laakiin waa laga yaabaa inay ka badato wala arrintaan yaa weli lama socon anaga wax deel oo laabtay ma ogin beelihiisa alla socotaba dhammaantood waa joogaan beelihii dhammaantood waa kuwa aan qorayno oo diyaarinayno barnaamijyadeennana maaragta qaybta ka ah waxa oo haba yaraatee beel ma soo gaarto inay noqotayna ma jirto laakiin waa laga yaabaa in cabashooyin jiraan habka ama wax awdqaysiga ama habka qabiilada wax u qaybsanayaan iyo wax lamid waxaasna waxaan rajeynaynaa inay iska dhammaadaan mar dhow haddii ilaaha yidhaah cabdi xasan cawaale qaybdiida oo ah madaxweynihii maamulka galmudug balse haatan ka mid a musharaxiinta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa ku eedeeyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya in faragelin toos ay ku hayso shirkaasi asigoona tilmaamay in haddii ay ka madax bannaanaa lahayd dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay ku koobnaa lahayd oo keliya socodsiinta iyo ka qayb qaadashada habkii loo dhisi lahaa maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya dadka ayahuda ay ka tasha lahaayeen balse waxa uu sheegay in arrinta waxaa qasayaba ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha sida hadalka uu dhigay hayey inay iyagu brofeska hogaamiyaan ayaa waxaa soo baxay dad aan dhaqan ahayn in badan oo ka mida magaalada muqdisho laga keenay in ay galeen booskii odadhaqameedyadii jireenka booskoodii inay galeen marka caradu walaaduunta waxaa ka dhalatay arrintaas dadkaas waxay ahayn xamar baa laga keenay midba sugu jeeday waa dad loo keensaday kaandoynka arrintaasna waxaa magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay siisay iyagoo xamara oo farayaal aqoonsi ay leeyihiin ninkani waa duubkii ama waa uwaajkii ama waa nabadoonkii reer hebben ninkii kaarkaa isagoo wataa diyaarada lagu soo qaaday oo dawladda kusoo qaaday waxaana loo keensaday in dano gaara oo laga leeyahay weeye waana arrin ay wado dawladda federaalku faragelin qaawan oo xishood la-aan ah oo ay shirka ku dhexayaan maamulka ximin iyo xeeb ayaa dhankooda cambaariyay war-saxaafadeedka ka soo baxay saxiixayaasha maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ayagoona ku tilmaamay in arrintaasi ay tahay midaan lagala tashan waxbana aysan kala socon balse waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka ee maamulka ximin iyo xeeb in arrintaasi ay ka wada hadli doonaan waxay ku midaysan yihiin isla soo saari doonaan saacadaha soo aadan sida uu ku tilmaamay waxaan aad iyo aad uga xunahay musharaxiinta qaybaha way nala lahayd ama nalale weli oo nala joogtay oo shirka jaraa'id oo aanan ka warqabin oo aan maamulka lagala tashan qabtay aad iyo aad baan uga xunnaa arrintaas nala kalama tashan maamulka maa ogaan kamaana warqabin inaan go'aamo saxa ka qaadanay ahayd qodobada hadalka loo adeegsanayo laakiin musharaxiintu inay maaragtay siday doonaan u dhaqmaan ma ma fiicnay runtii aad baan uga xunnaa arrintaas waxaana soo jeedinayaa inay ka fiirsi badan ay ka yeeshaan arrintaas dibna looga dabalo aan ka tashanno wixii qalada xaq baan u wada leenahay inaan ka hadalno laakiin arrin aan laga tashan in lagu dhaqaaqo oo maamulkiiyo jooga oo aan la joogin oo aan la qabanin shir jaraa'id oo aan la soo saarin in laysaga dhaqaaqa sax maahan iyaduna ugu dambayna war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa lagu qaadacay go-aanka ka soo baxay saxiixayaasha maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ee ku haddanaa kala dirista ergooyin guddiga farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ayadoo wasaaradda ay ku sheegtay in saxiixayaasha ay yihiin waxooda wax ka badbadin ah waxaana sidoo kale war-saxaafadeedkaasi ka mid ahaa in wasaaradda arrimaha gudaha wax faragelin aynan ku haynin shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud xaaladda maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya la doonaya in loo sameeyo ayaa haatan u muuqanayso mid hawada isku sii shareerayso iyadoona dowladda federaalka ee soomaaliya la tuhunsan yahay faragelintoosa inay ku hayso halka ay doonayaan fasaxayaashii maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya in arrinta iyaga looga dambeeyo si ay halkaasi kaga soo bixiyaan maamul goboleed ay dadku ku midaysan yihiin inkastoo ay jiraan musharaxiinta qaar oo si aad ah u dhaliilsan seexayaasha kuwa oo ay tilmaameen in faragelin ay ku hayaan guddigii farsamo ee maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud la doonayay inay hirgeliyaan arrimahooda cabdikariin xuseen guuleed waa musharax ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya hore waxa uu usoo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka sidoo kale waxa uu soo noqday wasiirka amniga waxa uuna kal hor iska casilay jagadaasi asigoo tilmaamay inuu wax ka qaban waayay xaaladda amni ee magaalada muqdisho ka gadaal markii ay dhaceen silsilado weeraro ah oo lagu qaadaya xarumaha ugu waaweyn ee ay leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya sida baarlamaanka madaxtooyada iyo xaruntii maxkamadaha cabdikariin xuseen guuleed ayaa haatan loo arkaa shaqsiga ugu cadcad musharaxiinta u taagan xilka qabashadiisa inkastoo ay jiraan dad aad kaga soo horjeeda oo ku dhaliilsan waxqabadkii dowladda federaalka uu la yimid mid lamida inuu gey doono gobolada dhexe ee dalka soomaaliya inkastoo uu yahay hogaamiye ugu horreeya ee soomaali ah ee asigu xilka isaga taga inkastoo inta badan marka ay mas-uuliyiinta ku fashilmaan xilkooda ay ahaayeen kuwa inta badan samayn jiray awood iyo ku-tagrifal iyo inay diidaan awaamiirta ku aadan tegista xilka ay markaasi hayaan sidoo kale cabdi xasan cawaale qaybdiida waa musharax ka mid a musharaxiinta la tuhunsan yahay suurtagalnimada ah inay kusoo baxaan xilkaasi ayadoona sidoo kale uu ka mid ahaa seexayaashii maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud ee ahlusunna ximin iyo xeeb iyo galmudug oo asigu mas-uul ugu ahaa waxaa jira sidoo kale musharaxiin dhowr oo ku sugan cadaado kuwa oo mid walba uu danaynayo qabashada xilkaasi inkastoo arrinta haatan ay u muuqanayso kaafore iyo kala dheeri maadaama ay sii badanayaan iska hor imaatanka beelaha halkaasi ku dhaqan iyo habka uu u soconaya shirka maamul samaynta gobolada mudug iyo galgaduud oo inta badan lagu sheegayo inuu yahay mid aanan loo marin waddadii saxda ahayd warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa idiin soo saaray anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu